bulshada soomaaliyeed ayaa caan ku ah dhaqashada xoolaha walow sannadihii dambe ay si weyn u saameeyeen abaaraha dalkeenna ku soo noqnoqday taasi oo jirta ayaa haddana dadka soomaaliyeed eena sidii la rabay uga faa'iidaysan xoolaha qaar ka mid ah bulshada magaalada dhowley ee gobolka jubbada hoose ayaa bulshada ku nool dhowley ugu baaqay inay xoogga saaraan dhaqashada xoolaha ee habka casriga ah si looga faa'idaysto wax soo saarkooda magacayga saddexan cumar faarax cabdulahi baa la dhahaa waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ummadan reer dhowley ee jubbaland in dhaqankoodii asalka ahaa ee maxaan ku dhahdaa xoolo dhaqataan asliyan ahayn sidayn horeed ogeydeen iyadoo sidaa tahay xooluhu xilligii aan miyiga ku dhaqan jiray inta badan xooluhu iyaga ayna lahaa innaga maynaan lahayn sababta ah xoolahana iska daba soconno iska daba socdana abaaruhu laayaan oo iska jiiraan bay ahayd xoola manfacooda lama manfacadsan jirin maalin baahi yar un ay kugu timaada mooyeen marka waxaan u baaqayaa sanadtahan hadda la joogo qaab casriyaysan in adduunyada xoolaha loo manafacadsado oy tahay xoolahan inaan biyiga un caruurta iyo lagu laynin un xoolahaasooda iska daba soconine xoolaha aad manafacadsatay inay noqdaan waxaan inaga leenahay siaad ogtihiin dhulkeenan hadda soomaaliyeed dhul beeraadyo waaweyn iyo xayndaabyo waaweyn baa adduunka xoolaha loo sameeyaa waxaa la manafacadsadaa marka xayndaabyada waaweyn baa loo sameeyaa oo beera loo sameeyaa oo caanahooda la manafacadsadaa oo hilibkooda la manafacadsadaa waad ogtihiin caasimadaha waaweyn ee intaad arteen la-eg waxaa ku dhaqan geelal carada ka badan baa ku dhaqan geelaasi ma daaqo miyi uma foofo wuxuu ku foofaa dhul asaga loo diyaariyey oy dadku u diyaariyaan xayndaabya oo beera ah oo waaweyn marka inaan saa uga faa'iidaysano magacaygu cabdistaa cabdulaahi dhaqashada xoolaha waa wax horta loo baahan yahay soomaalida sideedaba markii laga faalloona waxaa la dhahaa waa xoolo dhaqato ama bostralist hadday saas tahay haddana waxaa dareemaysaa sanadihii u dambeeyey in laga guurayo dhaqankii xoolaha oo loo guurayo magaalada dadka ay soo galaayeen ani waxaan leehay taas ma qabo waxaan qabaa in qaab casriyaysan loogu faa'iidaysto duurka ha joogaan xoolihii laakiin in xoolihii si casriyaysan looga faa'iidaysto geela sidiisaba xataa magaalada waa lagu dhaqi karaa wax waxaa jira ay dadkan afka qalaad lagu dhaho zero grazin bahalka in intii loo sameeyo xere yar meeshaas wixiisa loogu keeno biyihiisa meesha loogu keeno xoolaha sidoo kale waxaan isleeyahay waa waxyaalaha ugu badan ee kaabayaasha dhaqaalaha horuu mariyo hadday noqoto in intii dib loo gado mashaariicda kasoo baxday wadooyin lagu dhisto ama ruuxa uu asi laftiisa infrastructure iskugu sameeyo sidoo kale xoolaha waxaa looga faa'iidaystaa in maqaarkooda waxyaala laga sameeyo darimo laga sameeyo dhar laga sameeyo waxyaalahaas in looga faa'iidaysto aniga aanan laga guurin dhaqankii soomaali ay lahayd aanan laga guurino loo soo guuriyo um in magaalada la keeno wixii waa biyo kama dhibcaan in la dhaqdo lana xanaanaysto welibana magaalada lagu xanaaneyo ani aan qabaa in magaalada lagu xanaaneeyo oo dadkii ay ka faa'iidaystaan marka waxaan ka codsanaa bulshaweynta dhowley inay ka faa'iidaystaan geela dhaqashadiisa welibana oy magaalada keenaan caanihiisii oo mitaydkiisana ay keenaan magaalada